weyna madaafiicaha oo lagu qaaday xerada xaraan ee magaalada muqdisho maamulka hirshabelle oo ku dhawaaqay in toddobaadyada soo socda uu bilaawanayo wargalka dhanka al-shabaab warbixin ku saabsan habsio u socodkii waxbarashada mahadka taiba institute ku yaala magaalada baydhabo africom oo joojisay shaacinta khasaaraha duqeymaha ee ka fiirsay gudaha soomaaliya dagaalka dhanna al-shabaab oo ka socda xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn maxaa kasoo baxay wadahadarada saacadaha badan ay yeesheen ee putin iyo trump iyo sidoo kale netanyahu oo shaaciyey sababta ka dambeysa in qasa loo ogolaado gargaar kooban
sarta isoo honta sugnaanshihi sabarloogla'an suulayana soomaaliyay seedanoo tahay hogsoor sugnaanku qaadada siisen u helan sabarloogidin
talaadihii taariikhdan ay ku aadan tahay labaatanka bisha shanaad labada kun shan labaatan dhegaystayaal mar kale isku soo noqdo wanaagsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee gobolka hiiraan ku sugan ayaa saaka weerar ku qaaday goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab kuwaasi oo dhacaa dhulka hawdka ah ee suudiinta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ciidamada weerarka qaaday ayaa kasoo baxay deegaanka ceelhareeri ee gobolka hiiraan iyaga oo goob ay isku urursanayeen weerar ku qaaday xubno ka tirsan al-shabaab halkaasi oo weli ka socda dagaalada siday ku waramayeen warbaahinta dowladda maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhan al-shabaab ayaa ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda soomaaliya ka fulinayeen xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ka wada tirsan gobol dowlad goboleedka hiirshabeelle howlgallada aanrada dhegaystayaal howlgalladani ayaa waxaa ka dhashay khasaaro labada dhinac oo isugu jira dhimasho iyo dhabac haatanna maamulka hiirshabeelle ayaa ku dhawaaqay in toddobaadyada soo socda ay dib u bilaabayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab wariyeen cali cabdullaahi isaaq ayaa inoo hayay faahfaahinta warkani
mas-uuliin uu soo gaamiyay madaxweynaga hirshabelle cali guudaawe iyo weliba yuuseedani furiimo hore ee dagaalkii udan militariga soomaaliya iyo weliba ahaan deegaanka madaxweyne cali guudaawe ayaa weliba iswarbeyn ku dhegaysaday saraakiil iyo ciidanka iyo odhan ku warbiyo qorsho dagaalka ku dhanka ee kooxda al-shabaaba goobaha baabulka ka socda ee madaxda seetiya weliba ku mid aha deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhex usoona madaxweynaga hirshabelle uu safaraya ciidamada antii u dardarkelan dagaalka ku dhanka ee kooxda al-shabaab ee ka socda meelaasa hirshabeelle oo qaadaysa guluf midaysan oo ka dhan ah qawaridta madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa kormeeray dhammaan furimaha ay ku sugan yihiin xaq u dirirka iyo ciidamada qalabka sida saraakiisha kala duwan ee ciidamada hogaaminaysa ayuu kulamo gaargaar ah la qaatay madaxweynaha waxaana ay la wadaageen farsamo ahaan qaabka uu noqonayo howlgalka cusub ee lagu wajahayo argagixisada goobaha uu booqday madaxweynaha hirshabelle waxaa ka mid ah deegaanka wargaadhi oo qayb ka ah meelaha lagu wiiqay cududa qawarita waxaana uu gubaabiyey halganka saraakiisha iyo ciidamada goobta uu ugu tegay madaxweynaha toddobaadyada soo socda gulufka midaysan ayaa soo afjari doona howlgalka dabargoynta qawarita ee soo bilowday horaantii bishii barakeysneed ee ramadaan madaxweynaha dowladda hirshabelle oo dardaaran u jeedinayay xaqudirirka iyo ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu yidhi xaqudirirka shacabka hirshabelle ee ku kala sugan hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo ciidamada qalabka sida waxay muujiyeen diiwaan ku cusub soomaaliya mana jirto awood tan la mida oo taariikhda qawarita ku qabsatay dagaalka hirshabelle oo ay ka gudbi doontaa wakhtigan adag waxaana ay reebi doontaa taariikh badbaado u ah soomaalida oo dhan gunaanudkii madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaa kaga tacsiyeeyey shacabka hirshabelle geesiyaasha nafta u huray iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalka xaqa ah wuxuuna ugu baaqay in niyad wanaag iyo wadajir lagu wajaho dagaalka argixisada looga saarayo guud ahaan dalka ciidanka dowladda iyo weliba iyo howlgaliyo kuwidaana hadkan dhahey gobolkii hiiraan iyo shabeellada hoose kaasoona la sheegay intii oo kuli wareegeen deegaano horle
taliska ciidamada mareykanka ee afrika africom yaa shaacay in iskumeel gaarah iyo ruujiye faahfaahinta la xiriirta faahfaahinada ka saabsan khasaaraha ku dhaladay duqeymaha iyo kufulyaayeen gudaha soomaaliya go-aankuiyo korkureed markii maamulku cusub ee madaxweyne donald trump mas-uuliusan dejina siyaasadiiska ee militariga howlgalka ka suubiyo soomaaliya tan iyo markii ustaraam xafiiseeda wareeyay bishii janawari labada kun labaatan iyo shanta mareykankii qaaday ankiraan labaatan iyo afar weerar oo duqeyna oo lakabar tilmaamaysaday kooxda ice ee puntland iyo al-shabaab oo dagaal kala jara dowladda federaalk soomaaliya sanadogii hore africom members joogtay ee shaacay jartay tirada dadkareydke oo ka dhimada duqeymaha ay furiyaayeen balse markii ay eedeemiyo cadaadis iyo kulakulmay hay-adaha xuquuqda aadanaha mayba iyo badleena siyaasadaasay si kasta haba ahaato war-saxaafadeetidii kaga dambeeyay africom ee babal kureebay xogta khasaaraha rasmiga iyo oona taliskiiyo sheegeen inay shaaci doonaa dugdib faahfaahinada gaarka ee afhayeenka africom ee sheegay intan haddii yeeta tallaabada kumeel gaarka ah ilaa siyaasadda cusub ee maamulka trump isu dejiyo africom iyo ballanqaaday inay sii wada doonto daawacadda warbixinada saddexdii bilood mar ee la xiriirta khasaaraha shacabka soomaaliyeed ha ku diiro duqeymaha diyaaradaha darooriska haanaseti oo ay adeegsadayeen ciidamada mareykanka oo kusugan gudaha dalka soomaaliya haanaseti oo fulyayeen howlgallada duqeymaha iyo militariga
warbixin ku saabsan habsamiyo socodka waxbarashada maxadka taiba institute oo ku yaala magaalada baydhabo wariyeen cali cabdulaahi isaaq ayaa soo diyaariyey
waqtida aanu roogyo waliba luuqdo ingiriiskii oo arabigii oo nagdeen furiyo muhiiminga guullo qofka yoonayo siwiinganka fadahay guud ahaanba adduunka barashada luuqdoonyo weliba iyo furungayina fursado shaqo walbarashayo weliba isdhexgal bulsho oo heer caalami ah mahadka dayba institute for language and research oo ay xarun walbarasho oo ka taala magaalada baydhabo yo weliba ususay gaara diiridda saaray barowka luuqdo shal duwansada ingiriiska arabiga iyo kaswaaxiliga sidoo kale mahadka weliba usabiyeya korsooyin ka saabsan maadooyinka qaran sida xisaabtiyo weliba caafimaadka macadkiya weliba usikaalin mugle usuku qaadaday qoranqaadowka xirfado luuqudeed ee dhallinyarada deegaanka warbaahinta c b b a boogasho kasaarti maxadka dayba si walanku ogaata habsameysoodoku walbarashadiyo weliba xaaladda guud ee macadka antiuna ku guda jarayn booqashada qaar ku mid ah ardayda walkabaradaasa macadka iyo warbaahinta la hadli iyo oona muujiysadiyoon ka qanacsnayn tayid walbarasho iyo sidii luuqdoon baradahayaan si fudud oo xirfadaysan magacayga reera madax xasan imraan may ku mid ah ardayda dekedaan macadka tayba institute eedeedaan ku faraxsan inaan walka barado anoo barado luuqada ingilishka meel leeraaye alxamdulilah saddexdir reeba la nin barahay maalinka eedeedaan tanka kuma hadnaga ilaahay kusuka maalinkan tan kuma hadnaga ardayda jeelini barada luuqada ingilishka si qurux badan siin ku hormariya maysiin lahaa sida quruxda badan una wala nin barahay isigna meel leeraaye inay kala barada qeyb galaasin lahaa welcome with aben xaan haa waliba ibraahim maxamed ali xasan oo kusooda macadka tayba institute of language waliba arday walka baradow macadka tayba oo qaybta oo sagaal toban saace oo ingilishka kabarado mayba inta mahad mahad ugu nagay maalimiintay dhammaan
waalidiinta oo juhdiga dadaal badan geliyaan isin mayba sanayada maasiti maadaama geelkan uboobatay wasalaamu calaykum xuseen xasan seerow oo eh ku-xigeenka maamulka mahadka taybaya weliba usu faahfaahin ku biyey habku walbarasho ee macadka iyo sadayo ardayda lanka diyaaree untiyo nagdan haanu xirfadan la luuqdayo baradaayaan أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماي ميل إيري وسام سنسيرو أو أي معمل كويجينكا معدك ضيبة معدك ضيبة يا ميبا بيي لغضوين كشلة إنجليزكي يو عربي ده أو ليفل شلدون معدك ضي- ضيبة يا مي بلشدو رير بيدا وهاي والبرشة تاي سريتا أو وايو ميبوا لغضوين كإنجليزكي عربي ده luuqdooyinka geeka lanka baaxa badani oo communicationka adduunka guud ahaan liska luwada xiriirow mayba waa luuqdooyinkaasa mayba waa ardada ku haqabtira guud ahaan macadka macadka iyo mayba qabado doona hobilaayar koorsooyin oo ah scientific subjectska oo lama biloodka hobilaayar iyo handwritingka insha allah mayba waa macadka gacmo furan haka ka dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadka dayba ayaa weliba usan agday meel muhiim ah oo lagu helo walbarasho tayo leh gaar ahaan dhiniga luuqdo weliba waa fursad cajiib ee taasoon iyo mudan inti lagu faa'iidaysada maadaama luuqdo caalamiga iyo geedka yihiin buundooyinkee ka shalgudubaayaan dadka aqoonta ganacsiga iyo isdhexgalka caalamiga ee cali cabdulaahi isaaq warbaahinta c b b baydhabo
waayahay weeraro madaafic ah ayaa lagu qaaday agagaarka xerada xalane ee magaalada muqdisho
faahfaahin dheeraataymi baa ku bahaytay tiro hoobiyaa leh oo geega hore laka tuuri qaybo ku mid tahay degmada wadajir ee magaalada muqdisho haanasiito qaashiya ka dhiyan gudaha xalada xalna ee xindaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cadde goborayaal soom agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde yamaba warbixintoona xaqiijiina eniyo dheegan ilaa afar jug oo ishekegtay haanasiito sigaaran gadhi agagaarka garoonka diyaaradaha meebana tilmaaminaa in jigto hoobiyaalka sitio abuureen obsiyo dareen amni daro oo ku faaftay qaybo kumitae degmada wadajir tirada madaafiicda guud tahay mabalka qiyaasay lix inkastoo sarasmiya lan ogayna meelo iyo kordhiyaan ilaa hadda majarwar rasmiga oo xaqiijiyay kor khasaaraha garda weerarkun iyo najarna waaraha kubahi hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka ciidamada awsom oo meerisayta kosovo daqiiqado kadib weerarka yemen kooxda al-shabaab ee sheegatay mas-uuliyadda weerarka sayti iyoona fariimiya kabaahidin baraha internetka galeyn taasaytoo ka sheegay inuu iyo fuliyeen weerarka lakabeegsaday xarada xalana kooxdihii hore mabanka aan baxday weeraris dabajoogka iyo kabar tilmaamaysaasa xarumaha muhiimka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo haan caalamige iyoona horey anbar tilmaamaysatay xeradan dhowr jeer weerar ku yimabaa ka beega madaxda amniga caasimada xafay lahaadahay iyo oona loogiya ee xirada xalaniyeeta meelaha anka amniga badan magaalada muqdisho maadaama hooyanyata ciidamo badan oo ku dareera midooda afrika iyo shaqaalaha caalamiye weerarku geegayamaba qaybkooya weerar dhowre oo al-shabaab ee sanadkun gudaashii ka fulyida gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan haam lakabar tilmaamidsow xarunta xalano iyo nawaaxishe kaasi aytiya muujiyaasa in halista amni magaalada eegta tooteega
hool dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan warka duurno ee warbaahinta codka baahiba kool intaadan gudagelin kuwa dibadda aan dibadan xasuusin kuwoodii ugu dalkoona warkeena duhurnimo maamulka hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inay toddobaadyada soo socda ay bilaabayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab weerar madaafic ah ayaa lagu qaaday aagga xirda xaran ee muqdisho warbixin ku saabsan habsami cusootka waxbarashada macadka taiba institute baydhabo africom oo joojisay saacinta carada shaacinta khasaaraha duqeymaha ka fiilisay gudaha soomaaliya dagaal ka dhan al-shabaab ayaa ka socda xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haatanna wararka dibadda ogolaatay shan gaari oo xamuul ah oo qaramada midoobay ay leedahay kuwaasi oo sida gargaara banaagdantanimo oo ay ku jiraan cuntada cilmaha loogu talagalay kadib koob iyo toddon toddobaad oo xanibaata mas-uulka arrimaha baniaadantinimada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi hase yeeshee wuxuu carabka ku adkeeyey inay tahay keliya dhibco biyo ah oo aan oo badweyn ay ku dhacday waa sida uu sheegay xili ay jirto baahi degdega waxaana labo dhibic hal milyan oo falastiiniyiina ay ku nool yihiin dhul burburay oo ay dagaalo halis ay ka socdaan halkaasi oo khubro caalami ay ka dhigeen inay ka dhalan karto macluul ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in go-aankaasi ku-meelgaarka oo gargaarka kooban oo u ogolaaday khaza inuu yimid kadib markii cadaadis ugu yimid xulafo uu ku leeyahay aqalka sare ee mareykanka ugu dambeyn madax maxaa kasoo baxay wadahadalada saacadaha ay yeesheen putin iyo trump madaxweynaha mareykanka donald j trump ayaa sheegay in ruushka iyo ukrain ay ogolaadeen dib u bilaawida wadahadalada lagu xalinayo dagaalka socday afarta sano hadalka trump ayaa yimid kadib markii in ka badan laba saacadood oo qadka taleefanka kula hadlayay madaxweynaha ruushka valadimir putin dhinaca kale madaxweyne putin ayaa sheegay in dadaalada lagu soo horjarayo dagaalka ay u muuqdaan kuwo ku socda wadadii saxda ahayd islamarkaana dowladda ruushka ay diyaar u tahay in la dhameeyo colaada wadahadaladani ayaa la filayaa inay si rasmi a u bilowdaan maalmaha soo socda iyadoo beesha caalamka ee dhinacyo badan ku cadaadinayso in la joojiyo dagaalkan sababay khasaara naf iyo maalba leh wadahadalo hordhac u ah ayaa wadahadadan oo hordhac u ah ayaa maalmo ka hor kor u kacay ayaa aanraada ayaa ka dhacay wadanka turkiga iyada oo la qorsheynayo in wadahadaladaasi u dhexeeya ukrain iyo ruushka ay sii socdaan guud ahaan dhegaystayaal waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa warkii duulma aad ka dhagaysanayseen warbaahinta codka baahi bakool cabdishakuur siisi ayaa farsamada gacanta ku hayay anigoo shamsini bataal ayaa soo saaray waan idinla socodsiinayay kulanti noocan ah iyo barnaamij mid ka mid la mid ah intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo duur wanaagsan